bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab fي manaqb abi xafs cmr bn الخaطاab radيa اllah عnh abwaab اlmanaaqib ayaan ku jirnay min aljaamic اlkabiir lilxaafiظ abi ciisa aلtirmidiyi raximah اllah wuxuu yihi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii manaaqibi abi xafsin fii bayaani manaaqibi abi xafs abuu xafs manaaqibtiisa caddaynteedii buu u baab yahay cumar bni اlkhaaabi ahaa radia allahu canhu xafs marka waa naanaysoo kale waaye ee akunyo looga dhigay abuu xafs ee maahan marka gabadhiisa xafsa in laga wado hadday gabadhu ahaa lahayd abuu xafsata ayaa la dhihi lahaa lama dhihin hadda marka qala xadaثna mحamed بn bashاar wmحamed بn raafici qala xadaثna abu caamiri الcaqadiyu qala xadaثna kharijaة bn cabdالlahi الأnصariyu waxau galaa marka zayd bnu haabit kharijaة bn cabdالlahi bni zayd bni haabit weyaan saduq lahu awhaam tirmidi iyo nasaa-i baa u wariyaan can naafici can bni cmara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal allahuma aciza alislaama ilaahu islaamka xoogay biaxabi haadayni labadan ka loo jacayl badan yahay ku xoogee labadan day arrajulayni ee labada nin ah ilayka adiga agtaada loo jacayl badan yahay ka loo jacayl badan yahay ku xooji islaamka biabi jahlin abi jahl ow amase bicumara bni اlkhaaab qaala wuxuu yidhi wakaana axabahumaa ilayhi cumaru wakaana cumaru cumar wuxuu ahaa axabahumaa ka loo jacayl badan yahay ilayhi ay cindahu ilaahay agtiisa marka isagaa soo hanuunay qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu qariibu min xadiidi bni cumar marka abijahlna reer bani maqsuum buu ahaa cumarna reer bani cadiy ayuu ahaa ilaahay marka ducada nebigiisa waa aqbalay cumar ayaana noqday kan alle agtiisa loo jacayl badnaa qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu غariibu min xadiidi bni cumar marka xadiidku waa xasan inkastoo khaarijatu bnu cabdillaahi اlansaari waa mukhtalafun fiihi xoogaa war baa ku jirjiro waa ka dhahaya saduuqun lahu awhaam qaarna way war bay geliyaan laakiin xadiidkiisu waa xasanu fi lmutaabacaati washawaahid ayb xadiidkana marka ibnu xibbaan iyo ayaa saxiix yeeleen imaam axmedna musnadku kusoo saaray ayb qaala baabun qaala xadaثana moxamed bnu bashaar qaala xadaثana abu caamir huwa alcaqadiyu qaala xadaثana kharijaة bnu cabdillaahi huwa alanصaariy can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi sal ly slama qaala in allaha alle jacala alxaqa xaqa ayuu yeelay calaa lisaani cumara cumar carabkiisa korkiisa ayuu yeelay iyo wa qalbihi cumar qalbigiisa korkiisuu yeelay qaala wa qaala bnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi ma marka xaqa isaga dushiisuu yeelay macnaha waa macsuum lagama wadee macnuhu waxay tahay wixii uu maleeyo waa sida uu u maleeyo ayaa marka ay noqonayeen ama muwaafaqaad badan oo ilaahay ku waafaqay buu lahaa marka maadaama xaqa qaabilidiisa iyo yacni aqbalaadiisa iyo ku hadalkiisa uu qaalib ka yahay ayaa marka sidaas loo yidhi ayb cismo ma tusayso qaala wa qaala bnu cumar waxa uu yidhi maa nazala binnaasi dadka kuma soo degin amrun arrin qadu hadda ka hor faqaaluu fiihi ay ka yidhaahdaan marka arrinkaa ay ka dhe waxa ay ka dhaheen wa qaala fiihi cumaru cumarna oo wax ka yidhi ow amase qaala bnu lkhaaab ibnu lkhaaab fiihi shayga oo wax ka yidhi shaka khaarijatu baa shakiyey yacnii inuu yidhi ibnulkhaaab iyo cumar inuu yidhi macnaha ilaa nazala ma jira ma jirin ilaa nazala fiihi lqur'aanu qur'aan baa kasoo degaayey calaa naxwi maa qaala cumaru sida uu cumar yidhi oo kale ayaa qur-aan uga soo degayay marka ilaa dhowr meel sagaal meel koob iyo toban meel meelahaasay gaarayaan inta cumar lagu waafaqay oo waxyiga uu ku waafaqay ibnu xajar baa aada u jajamciyo sharaxa fatxulbaariga ayb qaala wfi اlbaabi can اlfadl bni cabaas wabi dari wabi hurayrata qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib min hada اlwajhi maطbuuca marka waxaa ku qoran dabcada axmed shaakir wakhaarijatu bnu cabdillahi alansaariy huwa bnu sulaymaana bni zayd bni haabit wahuwa wahuwa hiqatun baa ku taalo laakiin makhduuطaadka kuma soo aroorin warkaa marka ma leh qaala baabun xadahanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadahanaa yunus bnu bukayr can الnadr abi cumar ninkan marka annadr abu cumar cabdالraxmaan alkhazaaz ayaa la yihaahdaa matruukun rawaa lahu tirmidiyu faqat can cikrimata can ibni cabaasin ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qaala allahuma aciza اlإslaama biabi jahli bni hishaam ow bicumara bni اlkhadaab qaala faasbaxa waa soo waa bariistay fagadaa cumaru calaa rasuuli اllahi sal ll ly slam cumar nebigu kusoo ka lahay faaslama waa islaamay marka ayb xadiidkan aad buu daciif jiddan weeyaan oo ninkaa matruugaa ku jiro qaala hada xadiidu gariibu min hada اlwajhi waqad takalama bacduhm fi اnadri abi cumar wahuwa yarwi manaakiira manaakiir buu warinayaa marka riwaayadan oo kale ma lagu xooji karo tii kale leanna iyadaa ka daran ba kasii liidataa qala baab xadaثna mحamed bn الmثنى whuwa abu muسى الزmn qala xadaثna cabdاللahi بn dawud alwasiطiyu abu mحamed marka abu mحamed atamaar ayaa la yihah ضaciifu rawaa lahu التirmidiyu faqط qala xadaثnii cabdالرaحman bn akhi mحamed bn الmnkdir cabdالرaحman bn akhi mحamed bn الmnkdir ibnu xajar wuxuu ku keenay markuu dhammeeyo cabdiraحmaan yaalka ayuu wuxuu keenay cabdالraحmaan alqurashi cabdالraحmaan alqurashi markaasuu yidhi waa bnu akhi mحamed bn الmnkadir markaa buu yihi majhuul rawaa lahu التirmidiyu faqط can mحamed bn الmnkadir can jaabir bn cabdالlaahi qaala qaala cmaru لأbi bakrin ayuu wuxuu ku yihi yaa khayra الnaasi dadka midkii ugu khayr badnaayow bacda rasuuli الlahi sal اه ly slm nebiga kadib faqaala abu bakrin abu bakr wuxuu yidhi amaa inaka adiga in qulta daaka haddaad kaagaas tidhi falaqad samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul waxaan maqlay nebigaoo dhahayo maa طalacat ishamsu qoraxda ma soo bixin calaa rajulin nin korkii kuma soo bixin khayrin min cumar cumar ka khayr badan ayb xadiidka marka aad buu daciif u yahayo ninkan waxaa ku jira cabdullahi bnu dawuud alwasiti culamada qaarna munkarulxadiid bay ku sheegeen iyo cabdiraxmaan bnu akhi moxamed ibn lmunkadir oo isagana majhuul ah cumarna abu bakar baa dabcan ka khayr badnaa oo isaga dadka uguma khayr badnayn cumar baa abu bakar baa ka khayr badnaa abu bakar kadib ayuu isaga ku xigay qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi walaysa isnaaduhu bidaka marka laysa isnaaduhu bidaka markuu leeyahay dacfi buu ishaara qaala wafi lbaabi can abi darda xadiidka abu darda ibnu casaakira wariyey min ariiqi اlwaliid bni cabdilcaziiz bni cabdilmalik bni cabdilcaziiz bni jurayj can jadihi bni jurayj qaala akhbaranii caطaa can abi darda samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul ma طلcat الشhamsu wla غربت عlى أxadi bعd النabiyiina والmursaliina khayr min abi bakrin khayri min abi bakri وacmara xadiidkaana markaa isaga laftiisa isnaadkiisa ضacfi baa qala xadaثna mحamed بn الmثنى qala xadaثna cabdالlahi بن dawud عan xamaad بn زaydi عan أyuba عan mحamed بn sirin qaala cabdullaahi bnu daawuudkana waa waasitiga kii hadda aan soo marayn maxamed bn qaala wuxuu yihi moxamed ibnu siriin maa adunnu ma u malaynayo rajulan qof yantaqisu nuqsaaminayo abaa bakrin wa cumara abuu bakar iyo cumar qof nuqsaaminayo u malayn maayo yuxibu nabiya sala lla ly slam inuu nebiga jecel yahay yacnii qof abuu bakar iyo cumar nuqsaaminayo u malayn maayo inuu nebiga jecel yahay hadalkaas marka macno weyn buu ku fadhiyaa sababta waxay tahay abuu bakar iyo cumar marka uu caayo macnaheedu caydaasi si dadban waxay ugu dhacaysaa nebiga sal ll slam lianna iyaga hadday khaa'iniin ay yihiin ee ninkii saaxiib ka dhigtayna qofkii marka saaxiib ka yeeshay isaguna waa sidoo kale walidaalika alimaam malik wuxuu dhihi jiray shiicada iyo raafidada iyo marku arko wuxuu dhihi jiray dadka maa yuriiduuna ilaa saaxiba hada alqabri cid kale ma rabaan inay caayaan u warwareegi maayaane qabrigan axadka ku jiray uun rabaan inay caayaan oo wax ka sheegaan nebiguuna ujeedaa sala allahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay haddoo isagu dadka ka doortay dad khayaanoolayaal ah ee isaga laftiisaa wax kusoo baxayaan leanna qofku saaxiibkaa laga fiiriyaa soo maha cidda uu saaxiib leeyahay marka warkan ibnu siriin iyo warka imaam malik iyo waa isleeyihiin shiicadaana marka uu naqdi ku yahay waxaana dareemay mararka qaar inuu keenayo alimaamu tirmidi intuu sanad kusoo kaxeeyo aathaar hadda waa maqduuc ahar maqduuca waa ku jiraan marka aathaar maqduuca kitaabka qala hada xadiidun xasanu gariib qala baabun qala xadaثna سلمة بن شhبيب qala xadaثna الmqري wهuو cبd لله بن يزيد الmqري عن xyوة بن شhريح عن بkر بن عمر وهuو المعافري صدوq عاaبد ayب عن xyوة بن شhريح عن بkر بن عمر عن مشرح بن hاعاn بkر بن عمر هو المعافري isaga عن مشرح بن هاعاn وهuو أبو مصعب مqبول رawى lh البخارiي في خلق أفعاaل العباad وأبو داود والترمذي وبن mاجه عن عقبة بن عاmر qال qاla رsuuل اللhi صلى اه عل سلم لow kاna bعdيi نبي gadاaشhay haduu neبi ahaan lahaa lakاna cمر بن الخطاaب cمر ayuu noqon lahaa low waa xرفu شharط shardi baa marka ayuu geliyey shardiguna waa ku guntanmi karaa maa yaqacu wamaa laa yaqacu labadaba waa ku xirmaa marka ma la dhahaayo yacnii nebi kale maba jire maxaaba shardigan meeshaan loo keen ee shardiga min sha'ni shardi an yaqaca calaa maa yaqacu wamaa laa yaqacu labadaba oo ilaahayba waa ka dhahaya low kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadata low araada allahu an yatakida walada lastafaa mima yakhluqu maa yashaa wax dhacayana maaha waxayna yidhaahdaan maa culliqa bimustaxiilin waa mustaxiil isaguna fahuwa mustaxiil ee hadda maahan macnaha nebi baa jiraya maaha hadduu jiri lahaay waay maba jiraayo waay marka ayb qala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi mishrax bni haacaan ayb meeshaasna marka wuxuu ka rabaa de cumar manqabadiisa ayuu ka muujina qaala baabun yacni waxaa lama helaayo haddii la heli lahaa hebel ayaa heli lahaa de hebelkaas waa qiimo badan yahay marka fii macradi ana annaqsi war yacni naqiisa kuma aha middaan cumar looma keeni bal ammaanay u tahay ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa istiqaatadan filaa inuu ku dhaho marka la leeyahay baryo iyo cibaado iyo istiqaata allah iskale keliya nebi ma leh marka la yidhaha xataa nebi mursal ana male malag muqarab ana male marka la yidhaha nebiga ma la nuqsaamiyey mase waa la weyneeyey waa la weyneeyey yacni macnuhu waxay tahay cid cibaado aan allah ahaynoo helaysaa horta ma leh ay ku bannaan tahay ama ay yacnii mudan ma leh xataa nebi ma mudna marka la yidhaha dee nebigu dadka waa ka waa waa waa ugu qiimo badan yahay haddana isagoo ugu qiimo badan ma helin waayo macnuhu marka isagu inuu qiimo badan yahay ka cad meesha ee haddii kale haddaan marka qiimo laga rabin waxaa la dhihi lahaa cibaado cid astaahishaa ma leh markaasaa wax eber ahaa la tilmaami lahaa marka ama iska liitaa lati lama tilmaamin marka wuxuu yidhaahdaa ninka dhahaya marka indhahu la-yahay qofka dhahayo nebi moxamed xataa in la caabudaa ma banaana nebi moxamed ay nuqsaan ku tahay qofka dhahayo waa qof aan yacni basiiradii qalbiga la tirayba kaasi nacam waxau garanaana male in lagu magacaabo jaahil baana ka habboon in lagu magacaabo qofkaas sheikh ama wax lamida ayb qala hada xadiiثu xasanu غaribu la nacrifhu ila min xadiiثi mishrax bni haacaan qala baabun xadaثna qutaybatu qala xadaثna اllayثu can cuqayli can الzuhriyi can xamزata bni cabdillaahi bni cumar can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal ll slama kaannii waaba aniga oo utiitu la ii keenay biqadaxi labanin haruub ama weel caano ah waaba iyadoo la ii keenay waa riyo nebigu waa riyoona sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku riyoonayaa isagoo haruub caanaa loo keenay ru'yada ambiyadana waa waxyi fa sharibtu minhu waan cabay waa ka cabay fa acdaytu fadlii hambadaydii baan waxaan siiyey cumara bna alkhadaab cumar baan u dhiiboon siiyey qaaluu waxay yidhaahdeen famaa awaltahu yaa rasuula allah maxaad ku fasirtay arrintaas qaala wuxuu yidhi alcilma cilmi baan ku fasiray yacnii caanihii baa cilmi lagu shabaha calaaqada ka dhexaysa waa max intifaaca cilmigana waa lagu intifaaca caanahana waa lagu intifaaca oo caanaha jirka yaa loogu intifaaca cilmigana ruuxdii yaa loogu looga intifaaca marka lijaamic alintifaac ayaa marka layska layskugu shabahay marka nabigu sal ll ly slam wuxuu yidhi hambada aan u dhiibay cumar cilmigaa lagu awilay yaa lagu ayuu ku fasiray hambadiisii marka nebigu cumar uu siiyey marka cumar fadiila ugu sugan oo axad cilmi leh oo aqoon leh inuu yahay baa meeshaan ka cad marka walidaalika marka xadiidka dadka asxaabta caayo ama duro sida shiicada oo kale radinow ku yahay weliba gaar ahaan cumar radia allahu canhu waxay leeyihiin cumar wax badan ma aqoonin jahli buu shareecada uga sugnaayo waxaasay daldalayaan nebigiina wuxuu leeyahay cilmi buu u qirayaa warkooda in la dhegeysta ma aha tusaale marka waxay usoo qaadanayaan waxyaaba cumar ka qarsoo ka qarsoomay oo markaa yacnii axkaam oo isagu ijtihaad ku sameeyey markii dambena qof saxaabada ka mida intuu yimid oo u sheegay uu yidhi nebigan sidaa iyo sidaa ka maqlay cumar ijtihaadkiisii waa ka tegi jiray xadiidka nebiguuna qaadan jiray taas marka ammaan may u tahay mase waxay u tahay ammaanay u tahay ayb saxaabi qofka saxaabigana wax kasto inuu aqoodaa shardi maaha waxbaa ka qarsoomi karo saxaabo kale uu ka faa'iideysana ayb qala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غaribu qala xadaثna caliy bnu xujri qala xadaثna ismaaciil bnu jacfar can xumaydi wahuwa xumayd bn abi xumayd aطawiil can anasi ana الnabiya sal اه ly slama qaala dakltu اljannata jannadaan galay buu yihi nebiga faidaa ana biqasrin waaba aniga oo sar yacni aan arkayo min dahabin dahab ka samaysan faqultu waxaan idhi liman hada alqasru daartaan yay usugnaato iska leh qaaluu waxay yidhaahdeen lishaabin min quraysh nin dhallinyaro aho reer quraysh ah fadanantu waan waxaan maleeyey buu yihi nebiga anii ana huwa anii anigu ana aniga inaan ahay huwa kaas isaga faqultu waxaan idhi waman huwa oo waa kee kaasi isaga waa kuma faqaaluu waxay yidhahdeen cumaru bnu lkhadaab ninka iskale waa cumar qaala hada xadiidu صaxiix waxay kutusee markaa de cumar jannadiina waa kaa loogu bishaareynaya qaala baabun xadaana qala xadaثana اlxuseyn bnu xurayth abu camaarin اlmarwasiyu qala xadaثna caliy bn اlxuseyn bni waaqid qala xadaثanii abi qala xadaثanii cabdullaahi bnu burayda qala xadaثanii abi buraydata qaala asbaxa rasuulu اllahi sal ll slama nebigaas soo waa beriistay fadacaa bilaalan bilaal buu u yeeray faqaala wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow bima sabaqtanii ila aljanna jannada maxaad igaga hormartay yani shaygee baad jannada iiga hormartay yani jannadii buu ku arkay bilaal nebiga sal ll slam eedda maaha in bilaal gelitaanka aakhira ee jannada inuu nebiga uga hormaraayo ma laga wadan ee riyadan nebigu uu ku riyooday markuu jannada isagoo joogo uu ku riyooday ayuu markiiba wuxuu arkay bilaaloo meesha isna joogo markaasuu su-aashan keenay leanna maxaa yeelay jannada cid laga furaayo male nebiga ka hor sala allahu calayhi wasalam oo isagaa gargaraacayo malagga wuxuu leeyahay adaa la ikaa amray cid adiga kaa horeysa inaanan ka furin isagaa marka lagu maamuusa oo markaasuu ja- jannadii furaya malagii dadka gelaya markaasay gelayaan ayb maa dakaltu ljannata jannada ma gelin qatu weligay ilaa samictu waxaan maqlaayay buu yidhi khash- khashataka amaami waxaan maqlaa shanqartaada horteyda aada ka shanqarayso dakaltu lbaarixata aljanna xalay jannadan galay waa inay riyo tahay marka waa ujeedaa waa kan xalay jannadii baan galay oo riyaa lagu tusay riyadana de waa xaqiiqa marka nebiga riyadiisu waa dhab fasamictu waxaan maqlay khash- khashataka amaamii faataytu calaa qasrin sar ayaan imid murabbacin afar gees ah mushrifin oo meel kore leh qowlad kore leh qol kore min dahabin ka samaysan faqultu waxaan idhi liman hada alqasru daartaan yay u sugnaatay faqaaluu lirajulin min alcarab nin carabta ka mida faqultu waxaan idhi ana carabiyun anigu carabi baan ahay liman hada alqasru qaaluu lirajulin min quraysh faqultu ana qurashiyun baan ahay liman hada alqasru qaaluu lirajulin min ummati muxamedin sala allahu calayhi wasalam nin umad ummadda ka mida ummadda moxamed sal ll ly slam faqultu waxaan idhi ana muxamedun anigii waaba moxamedaan ahay liman hada alqasru yaa iska leh qaluu licumara bni اlkhadaab cumar baa iskale bay dhaheen faqaala bilaalun bilaal wuxuu yidhi yaa rasuula allah su-aashii buu ka jawaaba marka maa adantu qatu weligay ma addimin ilaa sallaytu rakcatayni laba ragcan dukanaaye wamaa asaabanii xadaثun weyse wax iga jebiyaa iguma dhicin qatu weligay ilaa tawada'tu cindahaa weysada agteeda waa weyse qaadanaye ilaa tawada'tu cinda cindahaa yacnii weysadaa iga jabtay xadadkaas agtiisa waa weyse qaadanaya wara-aytu waxaan arkaya ana lilaahi calaya alle inuu igu leeyahay korkayga ragcatayni laba ragco faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu ku yidhi markaa bihimaa labadan sababtoodaad jannadii ku gashay bihimaa ay birakcatayni labadan ragcood daa'imtay marka waxaa laga qaadanaa bilaalna inuu ahlu janno yahay cumarna inuu ahlu janno yahay radia allahu canhumaa waxaa kaloo laga qaadanayaa laba aadaanka iyo iqaamada in ay sunno tahay in laba ragca la dukado waxaa laga qaadanayaa qofku markuu weyse qaato ragcatayn inuu la imaado inay fadli badan tahay ayaa laga qaadanaya ana lilaahi calaya markuu leeyahayna yacnii wuxuu ka wadaa isagiibaa sidii waajib oo kale isku u daa'imay uu isu laasimiyey sidii waajib oo kale u daa'imay waay hadda nadar inaanay ahayn baa dhici karto lanna wara-aytu waxaan u arkay waan qala wfi lbaabi can jaabirin wamucaadin waanasin waabi hurayrata ana nabiya sal l slama qaala ra'aytu fi ljannati qasran min dahabi faqultu liman hada faqiila licumara bni اlkhadaab qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib wamacnaa hada اlxadiidi xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay anii dakltu lbaarixata اljannata yacni ra'aytu fi lmanaami riyadan ku arkay kaanii dakltu ljanna inaan galay hkda ruwiya fi bacdi اlxadiid wayurwى can ibni cabaasi anahu qaala ru'ya اlanbiyaai waxyun ibnu cabaasna waxaa laga warinayaa inuu yidhi ambiyada riyadoodu waa waxyi qur-aankana waa laga fahmaya falama balaga macahu sacya qaala ya bunaya inii araa fi اlmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa qaala ya aba tifcal maa tu'maru buu yidhi marka riyow sheegay nabiy llaahi ibraahim anoo ku gowracayaan ku riyooday markaasaa nebiyullaahi ismaaciilna yidhi aabbow waxa lagu amraayo sameey idan riyadiibuu amar ilaahay ku qaatay ru'ya alambiyaai marka waa waxyu ambiyada heyrkood laakiin ru'yadooda waxyi maaha laakiin waa iska bishaaro dee qofka wax fiican loogu riyooday isaga oo wax fiican ku riyooday in sha allah bishaaro iyo kheyr ay u noqonaysaa qaala baabun qala xadaثna الxuseyn بn xurayث qala xadaثna عaliي بn الxuseyn بn waqid qala xadaثnii abi qala xadaثnii cabdالlahi بn buraydata qala samictu abi buraydata yaqulu kharaja rasuulu الlahi sal اه slam fii bacdi magaaziihi buu baxay falama اnsarafa markuu gadoomay jaءat jaariyaة sawdaaءu gabar madow ayaa timid faqaalat waxay tihi ya rasuula الlah inii kuntu nadartu anugu waxaan nadiray in radaka اllahu allah hadduu ku soo celiyo saaliman adoo nabad qabo an adriba bayna yadayka hortaada inaan ku garaaco bidufi gurbaan wa ataqanaa aan markaas geeraaro hees iyo geeraar iyo inaan markaa la imaado faqaala lahaa rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ku yidhi in kunti nadarti haddaad nadar ku gashay fadribii iska garaac marka wailaa haddii kalena falaa ha garaacin ayb meeshaan marka gabdhaha waa loo ogol yahay jaariya lagu sheegay hadda waa gabar yar gabdhaha yar inay waqtiyada farxadda oo kale jirta inay heesaan waa loo ogol yahay gurbaanna markaa yacnii ay garaacaan carabtu dufkaas iyo iyay yaqaaniin ayaga muustikadan iyo qalabkan yacnii muustikada ama turumbadan iyo waxaan yacnii la yeerinayo carabtu maynan aqoonin furus iyo wax ka yimid wahay wax furus dhaqan furus iyo ummado kale uga yimid wahay nin heesaayana lamaba aqoon jirinba bal imaam malik baan filayaa wuxuu dhihi jiray mase ibni maajishuun buu ahaa maa yafcalu hada cindana ila alfusaaq dadka waxaan heesahan waxaa sameeya u dhihi jiray agteenna fusaaqda dadka faasiqiintaa sameey jiray imaamu shaaficina wuxuu yidhi markhaati ma galaan uu yidhi nimanka heeso waxaas marka markhaati ma galaan de waa cadaalad ma leh dad akhyaara ma ahan waayo warka macnihiisa naa soo ma garanaysid marka gabdhaha yaryarkaana waxaa loo ogol yahay waqtiyada aroosyada farxad markay jirto hadda marka farxad baa jirto nebigii baa ilaahay soo guuleeyey marka waqti farxadeed waaye saasay culimmada ku macneynayaan xadiidkan shaygu hadda ka horna waa ka hadlay shaygu waa dhici kartaa bici bictibaarna in loo ogolaado bictibaarin aakharna xaaraan inuu u yahay hal shay oo bictibaarinna u bannaan bictibaarin aakharna aan u aan bannaanayn waa dhici kartaa heesku marka waqtiyada farxadaha ayuu bannaan yahay gabdhahuuna u bannaan yahay yaryarka ayb waqtiga aan sidaas ahayn ma bannaanaanayo marka mutlaqan ma loo ma u bannaana waxaana kutusaya de nebigaba wuxuu ku xirayaa ina likulli qowmin ciidan wa hada ciidunaa iyo ciid iyo wasfigii yacni xukunkii wasfi buu u yeelayaa ama daraf iyo waxbuu ku xirayaa waa inuu mafhuum leeyahay marka mafhuumkuna wuxuu keenayaa haddii la helo waa la helayaa xukunka haddii la waayana waa law waa ma jiraya waxyaaba badan oo marka sharcigu sidaas ku ahna way jiraan oo yacni hal shay oo marka ictibaarna xaaraan ku noqonayo ictibaarin aakharna markaa yacni bannaanaanayo xadiidka nebige bukhaari uu wariyey kitaabu libaas uu ku keenayna wuxuu sariix ku yahay xaaraan inay yihiin layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif qur-aankuna aayado dabcan waa tilmaamayaan oo ay saddex aayadood ilaa saddex aayadood fi suurati اlisraa wastafziz man istatacta minhum bisawtika sawtkaa marka culamada tafsiirka waxay ku macneeyeen inuu yahay alghinaa aayadda lafteeda min annaasi man yashtari lahw alxadiidi ibnu mascuud waa ku macneeyey qowluhu tacaala afamin hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduun luqatu ximyar saamiduun waantum yani idinkoo heesaayaa laga wadaa qur-aankuna luqa carabi buu kusoo degay ma dhihi kartid yacni aniga ma rabo waxaan macnaheeda iga dhaaf macnaheeda see lagaaga dhaafaya waantum saamiduuna haddayba macneh macnihii ay tahay saas oo luqa carbeedoo qur-aanku uu kusoo degay macnuhu sidaa uu yahay see lagaaga daynaya ayb qaala markaa fajacala tadribu markaa nebigu haddaad nadar gashay sameey haddaada gelinna iskaba dhaaf buuri in laga fiican yahay tusee taaxta fadakla abu bakrin abu bakr ayaa soo galay wahiya tadribu iyadoo garaacayso gurbaankii uma dakla caliyun baa soo galay wahiya tadribu uma dakla cuhmaanu wahiya tadribu uma dakla cumaru baa soo galay faalqat iddufa dufkii bay tuurtay taxta stihaa dabadeeday ka tuurtay hoostiisa hoosteeda uma qacadad calayhi waa ku fariisatay gurbaan weyn inaynan wadanin xataa waa u daliil wax yar waay waxay iska garaacaysa wax iyada markay ku fariisataba qarsoomayo uma qacadat calayhi faqaala rasuulu llahi sal l slam ina shayطaana shayطaanku layakhaafu minka yaa cumar cumaroo waa kaa cabsanayaa shayطaanku shayطaanku marka waa kaa baqayaa ma keenaysa marka adiga macsuum baa tahay ma laga wado ibnu xajar saasuu dhaha oo dariiq markuu kaaga hor yimaadaba waa leexdaa shaydaanku dariiqa ha uga leexda haddii la rabo laakiin waa waswaasi karaa soo maha waswaaskuna wax qalbiga ku tacalluqayo marka macsuum waaye kasoo bixi maysa meesha marka cumar marka nebi maahan macsuum ah ayb inii kuntu jaalisan wahiya tadribu inii anu kuntu waxaan aha marka haddii la yidhaahdo de nebigu maxay uga muxuu uga carari waayey nebigii bay saan yeeleysaa culimada qaarkood waxay leeyihiin dufkaani garaac amarkaa yani iska garaaco bana amr amarkaa amru ibaaxaha ah in yarow kusoo xasilaa iyadiina marka waa iska wadaa waa iska wadaan haddii marka ay sii waddo karaahadii baa imaanayso cumar baa marka ilaahay marka wuxuu kusoo beegay in markaa yacni meeshii ay wixii uga tago inii kuntu jaalisan waxaan ahaa mid fadhiya wahiya tadribu fadakla abu bakrin wahiya tadribu uma dakla caliyun wahiya tadribu uma dakla cuثmaan wahiya tadribu falama daklta anta yaa cumaru markaad soo gashay adiga alqat اdufa dufkii bay tuurtay qaala hada xadiiثu xasanu صaxiixu qariibu min xadiiثi bureyda meeshaan marka mubaarak fuuriga haddaad fiirisaan sharax wuxuu leeyahay fiihi dalaalaة ظaahiraة calى ana darba الdufi laa yajuuzu إla bالnadri wanaxwihi mima warada fiihi اlidnu min ashaarici wuxuu ka keenaa warkan cali lqaari mima warada fiihi اlidnu min ashaarici ayb wixii markaa shaaricii uu ku yimid inuu markaa yani ogolaaday fii iclaani الnikaaxi iyo wixii markaa lamida ayb markaa buu wuxuu yidhi fama kama istacmalahu muxuu yidhi markaa hahay sax fama istacmalahu waxay isticmaaleen bacdu mashaayikh اlyaman culimada yeman qaar ka mida waxay isticmaalaan oo waa maxay min darbi dufi gurbaanka in la garaaco xaala dikri waqtiga ilaahay la xusaayo dikriga ayb fa min aqbaxi اlqabiixi waxyaabaha xun waxa ugu xun waayo ayuu ka mid yahay wallaahu waliyun waliyu diinihi wanaasirihi wallaahu waliyu diinihi wanaasiruhu wanaasiru nabiyihi alla waa midka diinkiisa u gargaarayo nebigiisana u gargaarayo qaalahu cali lqaari buu yihi mirqaat lmafaatiix de innaga lafteenna wa waxbaa naga soo gaara soomaalia dad markay dikri iyo wax akrinayaan xoogaa yar baalyar gow gow gow gow gow ka siinayn nasrada ama waxaan la yidhaahdo gurbaanka dufka la garaacanayo la tumayo iyo wuxuu leeyahay mashaayikh ilyaman ayaa qaarkood samey jiray markay dikriga ay akrinayaan mana waana min aqbaxi lqabiix buu yiri see cibaado looga dhigaa waxaas marka marka uu gabdhaha uyaryar u bannaan yahay waa marka farxadi jirto aroos iyo uu jiroo kale laakiin marka ilaahay la xusaayo maba ahanba in waxaa la keenaba leanna dikrigu waxaa la rabaa deganaan iyo xasilooni iyo inuu u keena haddii midna gurbaan iska garaaco mid kalena uu meesha ku qayliyo iska suuxo oo qofkan waa bururay la yidhaahdo markaasuu xaalaad inta yacni qofkii lugihii kala taago oo afkii iska dhawaaqo iska qayliyo qofkaas yacni xaalad dikriya ku jiraa lama dhihi karan annaguna waa aragna waxaan arki jirnay dad aan carabiga fahmaynin wax diin yani kitaab aan weligood raacanin waxaad arkaysaa mararka qaar qasaa-id baa la qaadayaa af carabi ah oo ay adag tahay qofka xataa carabiga yaqaan inuu fahmo leanna adab iyo wax badan baa ku jiro ninkii waxaad arkaysaa un geb iska dhacahay hebel maxaa ku dhacay waa bururay jad baa qabatay naam ee jadbada say ku qabatay ninkaan maba fahmaaya ninkaasi marka waa sawt raac wax macaaniya kuma socdee sawt raac waay naam soo ma arkin marka mararka qaar dadka qaar waa u nugul yihiin codadka walidaalika nebiga waa kii dhahayay sal lla l slam anjasha markuu geela u heesay geel geelibuu u heesay markuu geelii u heesay baa waxaa dhacday geelii marka waa isi sii daayay orod waa kii nebiga ku yidhi rifqan sawqaka yacni rifqan bilqawaariir naagaha u dhimri buu yidhi nacam oo inaa laba macnoba waa lagu macneeya inay ka dhacaanba geelii ila geeli xoog buu u ordayaa marka loo heesee ee amase iyaga laftooda inay intay jadboodaanba codka ilee dadka caqligooda xoogaa naqsiga uu ku jira ilmaha yareerkaa iyo naagaha iyo waxyaabahan aswaadda iyo codadku markay isku dhacaan waa ku ta'auraan qaar waxaad arkay ku marqaamayso ma arkin shaatiga siibanaya marka la heesaayo iyo kuwaa shaatiga siibaya waxa uu samaynayo isma oga allah almustaan ayb marka ma meeshaas marka tacliiqaas buu ka baraarujiyey qala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غaribu min xadiiثi burayda qala wfi lbaabi can cumara wasacd bn abi waqaas wcaaئisha qala xadaثna اlxasan bnu صbax albazaar qala xadaثna zayd bnu xubaab whuwa اlcukliyu can kharijaةa bn cabdillahi bni sulayman bni zayd bni haabit qala ahbarana yaziid bnu ruuman can curwata can caaishaةa qalat kana rasuulu lahi sal l slm jaalisan nabiga waa fadhiyey fasamicnaa laqaطan hugun ayaan maqalnay wa sawta sibyaanin iyo ilmo yaryar codkoodaan maqalnay faqaama rasuulu llahi sal l slam nabiga waa kacay faidaa xabashiyatun tazfinu waaba xabashiya xabashiyad tasfinu markaa yacnii dheelayso ama boodeyso yani hallub ayay ku boodeyn saas oo kale wasibyaanu xowlahaa ilmuhuna dhagagaaraheeday joogaan waa fiirsanayaan ilmuhu iska dheelay jecel yihiin ayb marka hadda waxaana cibaado laguma sheegin ogo hada dheelaa lagu sheegay ninkay cibaado kuhu tahay waa lu go-ay marka fa qaala wuxuu yidhi yaa dadka dad qaar baa xadiidkan soo deliishanaya innaga gabadhan waa dheelaysa adu haddaad dheelayso waa iska cayaar marka laakiin cibaado waayo ha dhihin ha u deliishanin cibaado faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu tacaalay kaalay fandurii fiiri faji'tu waan imid fawadactu lixyaya yani labadeyda lafdaan ama lafda garkayga ayaan waxaan saaray calaa mankibi rasuulillahi sal l slam nabiga garabkiisa fajacaltu waxaan gudagalay anduru ilayha inaan fiirinayo maa bayna almankibi ilaa ra'sihi garabka ilaa madaxa inta udhaxayso ayaan ka fiirinayay faqaala lii wuxuu igu yidhi amaa shabicti ma dhergin miya amaa shabicti ma dhergin miya nabiga dabcad dabeecad wanaagiisao ku tusaan xusnu khuluqihi sala allahu calayhi wasalam qaalat waxay tihi fajacaltu aquulu waxaan gudagalay inaan dhahayo laa maya liandura bal inaan ogaado mansilatii meesha aan ka joogo cindahu nebiga agtiisa ayb yacni maya ayaan leeyahay bal nebigu inuu markaa yacni meel weyn inaan ka taaganahay yaan rabaa inaan ogaaday leedahay iyada isagana marka waa u daynayaa qaala faja marka waxay tidhi id dalaca cumaru cumar baa soo baxay qaalat farfada annaasu canhaa dadkii waa ka kala ilmihii waa ka kala ordeen qaalat waxay tidhi faqaala rasuulu llahi sal ly slam innii la anduru ilaa shayaadiina waxaan arkayaa shayaadiin qad faruu min cumara cumar ka ordaayaan qaalat farajactu waan laabtay bay tiri waa iska noqday meesheedaan iska aaday qala hada xadiiثu xasn صaxiixu غariib min hada اlwجhi qala bab qala xadaثna slmة bnu shabiib qala xadaثna cabdالlahi bnu naafic الsaaئq qala xadaثna caasim bn cmr alcumariyu caasim bn cmr bn xfs bn caasim bn cmr bn الkhaطaab waa ضaciif ninkan can cabdillahi bni dinar can ibni cmra qala qala rasuulu اlahi sal ه slm ana أwl man tanshaqu canh اlأrض dhulka qofka uu ka dhambalmayo marka laga soo baxay anaa ugu horeeyo axad ka dhambalmo dhulka uu ka dhambalmo xaggiisa uma abu bakrin uma cumaru uma aatii ahla albaqiic ayaan u imaanayaa fayuxsharuuna macii anaa layla soo layla soo kulminaya qiyaamaha waa marbaa yaan yaa naloo nala soo xashrinayaa hal mar uma antadiru ahla makata baan sugayaa xataa uxshara bayna alxaramayn ilaa la iga soo xashriyo labada xaram dhexdooda qala hada xadiiثu xasanu غariib wcaasim bn cmr alcumariyu laysa bاlxaafid cinda ahli اlxadiiث qala baabun qala xadaثna qtaybaةu qala xadaثna leyثu can ibni cajilan can sacd bn ibrahima can abi slmta can caaishaةa qalat qala rasuulu اlahi sal ly slam qad kana yakunu fi اlumami ummadihii waxaa ku jiray muxadaثuuna kuwa loo waramo muxadaث marka waxaa laga wadaa kuwa lagu ilhaamiyo wax qalbigooda ilaahay wax ku tuuraa sidii ay noqonay waqiila waxaa kaloo laga wadaa baa layidhi asaadiqu danni midka waxa uu maleeyaa run ay noqonayaan waxaan u malaynayaa saa i saa inay noqonayaan marka fa in yaku hadduu ahaado fii ummatii ummadeyda axadun qof fa cumaru fa cumaru bnu lkhadaab shardigaani hadda ma jiraan ma aha waa ku jiraan ummadda leanna haddii ummadihii hore laga helay ummaddaanaaba ka kheyr badan soo maaha ummadihii hore kuwii hore haddii dad laga helay sidaa kuwanna waa laga helaa ummaddan marka waa firaasatlmu'minna meeshaanay soo geleen qofka mu'minkaa waxa uu odorosayo waa in la iska ilaaliyaa leanna xikmad iyo wuxuu ku eegayaa wax cilmi qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka fain yaku markuu leeyahay shardigaani inamaa awradahu mawrid ata'kiid adkayn ayaa loo keenay meesha la tardiid ee shaki maaha in lagu shakisan yahay maaha qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaanii bacdu asxaabi bni cuyaynata can sufyaana bni cuyaynata qaala muxadaثuuna yacni mufahamuuna kuwa wax la fahmsiinayo qaala baabun qala xadaثna mxamed bnu xumayd alraasiyu qala xadaثna cabdullahi bn cabdilquduus wahuwa sacdiyu saduqu rumya birafdi wakana yukhdiu qala xadaثna اlacmash can cmr bni murata can cabd llahi bni salimata wahuwa almuraadiyu can cabidata asalmaniy can cabdillahi bni mascuudin ana nabiya sal l slm qaala yaطalicu calaykum rajulu min ahli اljanة nin ahlu janna a baa idin idinku soo baxaayo faطalaca abu bakrin baa soo baxay uma qaala yaطalicu calaykum rajulu min ahli اljanة faطalaca cumaru ayaa soo baxay ayb xadiidkan waa xasanu ligayrihi marka duruqdiisa in la jamciyo qala wfi lbaabi can abi muusa wajaabirin qala hada xadiiثu gariib min xadiiثi bni mascuud qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu dawuud aلطayaalisiyu can shucbata can sacd bni ibrahim can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal ه slm qaal baynama rajulu baynamaa xili rajulu nin yarcaa hanaman ari ou raacayo lahu ou lahaa isaga id jaa-a di'bu dhurwaa ayaa yimid fa akhada shaatan rib ou qaatay neef ari ah fa jaa-a saaxibuhumaa saaxibkoodii fa jaa-a saaxibuhaa maa idintaa saasaa fiican humaayo idhigafa jaa-a saaxibuhaa ninkii iska lahaa baa yimid yacnii neefkaas faintasacahaa minhu waa ka dhuf waa ka dhufsaday oo waa ka qaatay waa ka siibtay faqaala dibu dhurwaagii wuxuu yidhi kayfa tasnacu bihaa seed ku samaynaysaa yowma sabci dugaagga maalinkiisa yowma laa raaciya lahaa hayrii maalin qowsaar ayna lahayn ilaaliyo aniga aan ahayn yani maalinka ayaa iga dhacsanayo waa maalinka yacni xoolaha dadku ay ihmaalin doonaanoo aniga un aan qowsaar u noqonayo yaa iga celinaya maalinka dhurwaagii baa hadalkaas ku hadlaya qaala rasul waxyaabo kalena waa lagu fasiray qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi waa lala yaabay marka dhurwaay hadlaaya yey hadlaaya qaala marka dadkii waa yaabeenoo bacdi riwaayaat waxay leeyihin dibun yatakalam yey miyaa hadlaayo qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi aamantu bidalika waan rumeeyey aniga arrinkaas ana aniga iyo wa abu bakrin iyo abu bakr iyo wa cumaru waan rumaynay qaala abu salamata wamaa humaa ma aynan ahayn abu bakar iyo cumar fi lqowmi dadka dhexdooda yowma-idin maalintaas abu bakar iyo cumaroon joogin buu nebigu yidhi arrintan aniga iyo abu bakar iyo cumar waa rumeyn yani sida uu iimaankooda iskugu hubo waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ay kutuseen marka dadna waa waxbay ka sheegayaan waa caynayaan shiicadii marka ilaahan ugu dhowaaneynaa bay dhahayaan bani aadam ilaahay naar wuxuu wuxuu ugu wuxuu naar u abuuray wax yar maaha caaisha waxay dhihi jirtay iska daaya camalkoodii markay dhammaysteen oo ay adduunyada ka baxeen ayaa ilaahay doonay in acmaashooda loo sii badiyo ajarkoodu bato kuwan marka afka xun oo carabkoodu ay najaasta kasoo baxaysaa marka iska yacni iska caynayo marka ajar baa iyagu ay u tahay leanna waa dhib qofka muuminka haddii la dhiban ajaru ka hela caydaasi ajari isaga u noqonay ninkaanina dembiyay ku tahay caynayo asxaabta ayb qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu jacfar qala xadaثna shucbaة can sacd bni ibrahima naxwahu qala hada xadiiثu xasanu صaxiix hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed